xisaab xirkii miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobankii labada kun iyo lix iyo tobanka oo runtii ay ka buuxda cadaalad darro weyn ay ka buuxday ilaahaygi subxaanahu watacaalaha ayaa xisaabtaas dadka xaquuqdooda ay maqan tahay oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida iyo muxuu ahaay shaqaalaha rayidka ah ilaahaygi subxaanahu watacaalaha ayaa xisaabtaas bannaanka keeni doono runtii baarlamaanka sida aad ogtihiin ba boqol iyo soddon iyo saddex ka mid ah xildhibaano ma ay ahayn xisaabta maanta la xisaab xiraya waa xildhibaanadii muxuu ahaay cusbaayo waay boqol iyo soddon iyo saddex ayaa maanta muxuu ahaay baarlamaanka joogay sidaas ayaa aan dareemayaa inaynan waxba ma aragtay ayna kala soconin wixii dhacay labada kun iyo shan iyo tobanka iyo labada kun iyo lix iyo tobanka nasiib darrada kaloo jirta waxaa waaye guddoonka baarlamaanka guddoonka baarlamaanka allah subxaana wa tacaala ayaa la xisaabtamaya waayo asaga xildhibaanadii hore guddoomiyiina asaa u ahaa waa ogyahay xisaab xiriiradii shaqaalahaas iyo ciidankaas mushaarkooda uu maqan yahay jawaariyaa ilaahayga subxaana wa tacaala uu kula xisaabtami doonaa waayo waxa uu codka geliyey uu leeyahay waa boqol iyo soddon iyo saddex xildhibaan oo aan markaas ahayn xildhibaano xildhibaanno ma ay ahayn markaa marka insha allah sharciga kale oo la ansixiyey muxuu ahay musuq maasuqa aad baan ugu faraxsanahay waayo daqiiqada ka hor ayaa musuq maasuq xisaab xer lagu sameeyey marka in maanta sharcigaas aan helnaana guul weyn uu noo yahay aadaad umahad